الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين saxaabiga labaatan iyo sideedaad kitaabka suwar min xayaati saxaaba cumayr bnu sacdin saxaabiga la yidhaahdo fii siqarihi yaraantiisii saxaabigan laba terjamaan qaadanaynaa laba cashar buu noqonayaa insha allah marka mari waxa weeyaan waa fii siqarihi waa yaraantiisii marna fii kibarihi bay noqon doontaa markii dambe oo weynaaday marka cumayr binu sacd fii sikarihi yaridiis cumayr bnu sacdin nasiiju waxdihi weeyaan ya waa nasiiju waxdihi waxay ka dhigan tahay keligiis buu ku ahaa qaabkuu u samaysan yahay nasiiju waxdihi isagoo kale ma jiro bay ka dhintaa soomaalihan isagoo kale ma jiro waaye samayskiisa mid ku gaar ah ayuu ahaa qaabka uu yahay cumar binu khadaab baa yidhi radia allahu canhu tajaraca alghulaamu wiilkii wuxuu ka baday cumayr binu sacad alansaariyu ahaa tajaraca wuxuu kabkabaday algulaam cumayr binu sacad alansaariyu ka'sal yutmi agoonnimada yaa weelkeedii iyo koobkeedii agoonnimuu soo dhadhanshay wey macnuhu iyo walfaaqati baahida ka'sigeedii ayuu soo liqliqay soo kabkabaday mundu nucuumati adfaarihi laga soo bilaabo yaridiisii xidiyihiisu intay jilicsanaayeen waa maxay qofku intuu yaraa macnaha ilaa yaridiisi dhib agoonnimo iyo baahi ayuu kusoo barbaaray faqad madaa abuuhu aabbihiis wuxuu aaday ilaa rabbihi rabbigii intii ka abuu u tegey duuna an yatruka isagoo aan uga tegin lahu wiilkiisaan maalan wax xoolo ah ow muciilan ama mid kafaalo qaada aw muciilan amba mid kafaalo qaada isagoo aan uga tegin xoolana uga tegin baa aabbihi dhintay laakina ummahu hooyadiis maa labisad ma nagaan an tasawajat inay guursatay maadaama ninkii hore dhintay min fariyin nin hodan ah oo min afriyaai lawsi reer aws raggoodii maalqabeenka ahaay hooyadiis baa waxay guursatay aws waa qabiila cadiima waa qabiilo dhan weeyoo madiino degi jidhay nebigana calayhi salaatu wasalaam cahdi kula gashay inay nebiga difaacaan aws iyo khasraj marka qoladani nin ka dhashay oo hodan ah baa hooyadii guursatay yudcaa ninkaasoo loogu yeero ama lagu magacaabo aljulas binu suweyd baa la dhihi jira julas julas bin suweyd ayaa la dhihi jiray fakafala ibnahaa haweeneydan uu guursaday wiilkeedii buu kafaalo qaaday cumayran ah wa dammahu ileyhi xaggiisa usoo dumay markuu guursaday wiilkii reerka kama saarine wiilkii wuu barbaariyey waqad laqiya cumayrun cumayr wuxuu la kulmay min biriljulaas ninkaa julaasoo hooyadii guursaday samafalkiisa iyo wa xusni ricaayati ilaalintiisa wanaaggeeda iyo wa jamiili cadfihi naxariistiisa wanaaggeeda maabuu kala kulmay jacalahu ka yeelay cumayr yansaa inuuba halmaamo annahu yatiimun inuuba agoon yahay waxa nicmo loo galay iyo wanaag iyo samafal iyo dhaqanka lagula dhaqmay waxay ku kalliftay julaysba inuu halmaamay inuu agoon ahaa macnaa ma dareemin aabbihii inuu dhintay weeye oo nin sidii aabbihii oo kale u dhaqaalaynaya baa hooyadii guursatay ayb fa axaba cumayrun cumayroo wiilkii yahaa wuxuu jeclaystay aljulaasa ninkan julaas la yidhaahdo iska jeclaystay xuba alibni wiilka jacaylkiisa oo kale liabiihi aabihi u jeclayso wiilsow aabbihii u jeclayso oo kale buu u jeclays ninka adeerkii hooyada qaba kamaa uulica sida loogu mamanaysiiyeyba aljulaasu julaas binu cumayr sida loogu mamanaysiiyey walaca alwaalidi waalidka mamana ee, macnaha jacaylkiisa biwaladihi weladkiisa lagu mamanaysiiyo la jecla- uu jeclaabo sida aabbuhu ilmi wiilkiisa u jeclaabo baa julaasna wiilkan u jeclaada wiilkuna sidii aabbihii oo kale u jeclaada waa is jeclaadeen wey wa kaana wuxuu ahaa waay shaanigu kulamaa ta kulamaa namaa markastoo uu koro kaanada shaani ka dhig wa kaana shaanigu wuxuu ahaa kulamaa namaa markastoo uu koro cumayru ninka cumayr la yidhaahdo oo washabba uu barbaaraba yasdaadu ljulaasu ninkii julaas ahaa wuxuu siyaadsan jiray lahu wiilkan xaggiisa xubban jacayl jacaylkiisaa sii kordhayey wa bihi cumayrna wuxuu sii siyaasan jiray icjaaban icjaab icjaab cajabgelin weeye la yaabid waaye wa bihi bicumayr baa leedahay u celinaysaa cumayr wuxuu usii siyaasan jiray julaasku icjaaban waa icjaab waa yaabgelin wey waa limaa kii darti kaana oo ha yaraa mid arka julaasku fiihi wiilka dhexdiisa oo min amaaraati alfidnati fahmada calaamaadkeeda ah waaye maskaxa inay ku jidha ninkan iyo wanajaabati dun wanaag dun wanaag dadnimo najaaba allatii taasoo tabduu ka daahiraysay fii kulli camalin shaqa dhammaanteed oo min acmaalihi wiilka shaqooyinkiisa wax kasta oo loo diro dadnimo iyo dun wanaag iyo maskax buu kaga soo baxay ninkan cumayra markaasuu iska jeclaysay julaas waayahay iyo wa shamaa'il lamaanati waxyaalaha kaloo ka daahiriya waxaa ka mid a ammaanada sifooyinkeeda shamaa'il waa sifaad iyo tilmaamo iyo wasidqi runta calaamadaheeda allatii taasoo tadharu ka daahiraysay fii kulli tasarufin tasaruf dhammaantii oo min tasarufaatihi ka mid ah tasarufaadkiisa waay tasaruf kasta maamul kasta oo wax kasta uu sameeyo waxaa ka muuqanaysay ninkan camar cumayr la yidhaahdo cajaa'ibta ka soo socota cumayr binu sacd ayaa la yidhaahdaa fii kulli tasarufin oo min tasarufaati waqad aslama alfataa wiilku waa islaamay cumayr binu sacad ahaa walxaal huwa sakiirun uu yaryahay lam yujaawis ilcaashirata toban uusan dhaafin oo min cumrihi da'disaa ilaa qaliilan wax yar mooyaane wax yar buu tobanka dhaaf fawajada aliimaanu iimaankii wuxuu ka helay fii qalbihi wiilkan yar qalbigiisa qalbigii algadi ee curdanka ahaa makaanan buu ka helay makaan makaankaasoo khaaliyan maran fatamakana iimaankii baa makansaday minhu wakaa makaankaa maran iimaanku iimaankii wax raadinaya ka soo qaad wiilkan qalbigiisa wuxuu ka helay meel iska dallaal ah deedna iimaankii baa degey iimaankii baa makansaday wa alfaa waa helay alislaamu islaamnimadii islaamkii fii nafsihi wiilkan naftiisa asaafiyata ee saafiyada ah ashafaafati ee ma garanaysaa khafiifka ah turbatan ciid buu ka helay khasbatan bacrin ah fataqalqala wuu sii galgalay islaamnimadu fii anaayahaa dhexdeeda meel bacrina haddaad beeraysa waa meel wanaagsan islaamnimadii wiilkan qalbigiisii wuxuu ka helay meel bacrina suu gudaha usii galay islaamnimada gudaha u gashay fa kaana wuxuu ahaa wiilkaani calaa xadaafati sinihi lala qabo da'diisa yarideeda laa yataakharu kaan ka gadaal marin can salaatin salaad khalfa rasuulillahi nebi maxamed gadaashi sala alla alay slm nebi maxamed inuu ku daba tukado kama daahi jirin wiilkani qodob wa kaanat ummu hooyadiisna waxay ahayd taqmuruhaa tay daboosho alfarxatu farxaddu kullamaa ra'athu markay aragto hu oo cumayra daahiban xaaliha mid usii socda ila almasjidi masaajidka oo aayiban xaaliha mid ka soo noqday minhu masaajidka hooyadii markay aragto isagoo marna sii socda marna soo socda farax baa qalbiga ka buuxin jiray taaratan mar wiilkaani maca zawjaha ninkeeda maciisa buu la sii socdaa ama la soo socdaa wa taaratan marna waxdow xaalow keligii habow masaajidka usii socdaa ama ka soo socdaa marna waxay israacayaan zawjkeedii dambe wa saarat xayaatu lgulaami wiilka noloshiisa waxay noqotay cumar binu sacadaha calىa haada الnaxwi qaabkaas annaxwi intee macnay ku timaadaa naxwi waay saas bay ahaatay waa tanaa ka mid a qaabkaas iyo sidaas iyo jihadaas bay ahaatay haani'atan mid haani'ada bogaagsiloo waadicatan degan laa yucakiru uusan calwinayn safwahaa saafinimadeeda mucakirun mid wax calwiya nolol wanaagsanee deganee xasiloone wax calwinaya aysan jirin ayuu ku noolaa walaa yukadiru ma calwinayn waa isku macni muk- hanaa'ahaa barwaaqadeeda hanaa'atahaa farxaddeeda iyo barwaaqadeeda mukadirun mid calwiya xataa shaa allahu ilaah ilaahay ka doonay ilaahay ilaahay ku doonay an yucarida algulaama wiilka ilaahay inuu u bandhigo wiilka alyaafica dhallinyarada ah ya macnaha alyaafica waa maxay qaangaarnimada u dhowaaday weli ma qaangaarin ilaa toban iyo waxbuu jiraay litajribatin tajribo oo min ashadi tajaaribi tajribooyinka kuwa ugu darnaanshaha badanba kaa waa la ma garanaysaa kasbadaynaya waa la itixaamaya cunfan xagga adayga waa aqsaaha midda ugu qalafsana qaswatan xagga adayga wa an yamtaxinahu ilaahay inuu imtixaano ilaahu ka doonay imtixaanan imtixaanoo qalla maa uu yaryahay imtixaankaas marna inuu soo maro bimili isagoo kale fatan wiil oo fii sini kanoo kale da'diisa maraya wiil wiilkaanoo kale la da'a imtixaan isagoo kale weliga aan ku imaan baa la marsiiyey oo ilaahay doonay inuu marsiiyo maxay ahayd fa fi sanati taasicati sanadkii sagaalaad lilhijra aclana rasuulu nabigaa shaaca ka qaaday salawaatullaahi salaamuhu calayhi macnaha iclaan iclaan jeedi iclaanka adaa ku qoran iclaan waxaa la yidhahda waaye iclaan baa nabigu jeediye muxuu iclaaniyey casmahu nabiga go-aankiisa calaa qaswi ruumi reer ruum inuu nebigu u dushooda ku duulayo fii tabuuka xaalay joogaan reer ruum nimankaa reer ruum oo meesha tabuuka la yidhaahdo jooga ayaa lagu duulayaa buu nebigu waa meel xuduudda shaam tabukadu dagaalkii weynaabaa ka dhacay oo reer ruumi muslimiinta dhex maray waayo tabuuk baa la yidhaha maanta waa magaalo weyn oo qurux badan oo dhulka sacuudiga ku taalla xuduudkiibay sida u tahy laakiin waddamadii wax kala xadaysado shaam meesha kusoo dhammaan lahayd iyo kuwaan xuduudkooda weeyaan qoladan mamlakada waayo ayib sanadkaa nebigu wuxuu yidhi halkaasaan aadaynaa wa amara almuslimiinana wuxuu amray bian yastaciduu inay u diyaargaroobaan wayatajahazuu u qababaashadaan lidaalika dagaalkaas wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa araada markuu doono an yaqzuwa qaswatan duulaan inuu duulo lam yusarix biha ma caddayn jirin il haddaa cadowga dhahday birri baan soo duulaynaa saacad hebel baan soo dhaqaaqaynaa idinkaan idin soo aadaynaa iyo meel hebel waa kaa tabaabulaysanaya waa kaa gaashaamanaya nebigu ma caddayn jirin markuu meeluu duulayo wawhama wuxuu moodsiin jiray annahu yuriidu inuu doonayo jihatan dhinac oo khayraljihati jihadii kayrkeeda allatii jihadaasoo yaqsidu ilaaha nebigu uu aadayo u qasdayo isagoo aan been ilaa nebi been ma sheegay aan aysan been ahayn misna dhan hadal ay dadku moodayaan dhinac kale in la aadayaa loo sheegi jiro haa markaasaa dhinacay moodeen dhinacaan ahayn subaxa dambe lagu dhaqaajinaya tawriyo iyo sarbeeb baa la yidhahdaa waaye markaasaa nebigu saasuu ahaan jiray ilaa fii qaswati tabuuka mooyaane fa inahu nebigu bayanahaa waa u caddeeya linnaasi dadka dagaalkan nebigu ma tawriyaysan maxaa yeelay waa libucdi shuqati ashuqa masaafada fogaanteeda ilaa waxa weeyaan meel aada u fog bay meeshu ahay waa qodob iyo wa cadiimi almashaqati dhibaatada ka sokaysa weynankeeda safar dheer dadka looma saali karo zaadkooda iyo sahaydooda iyo hubkooda iyo agabkooda iyo gaadiidkooda inay diyaargaroobaan baa la rabaa iyo wa quwati alcaduwi cadowga loo socdo xoog badnaantiisa lama qarin karin marka liyakuuna annaasu dadku inay ahaadaan baa nebigu u caddeeyey calaa bayinatin bayina iyo caddaan min amrihim amarkooda oo fa yaakhuduu ay u qaataan lil amri amarka uhbatahu diyaargarowgiisa wa yuciddu lahu u darbadaan cuddatahu agabkiisa iyo diyaargarowgiisa saaca looga qaado halkaasaan aadaynaa baa layidhi toos looma sarbeebin wa cala araqmi iyadoo ay jirto ergaan macnihiisu intaas ka dhigan yahay wa cala araqmi iyadoo lala qabo iyadoo ay jidho min ana sayfa xilliga sayfka ah ya cimilada sayf iyo shitaa rabiic ya afarta fasal ya baa magacyadooda afarta labaiyo tobanka bilood bay kala qaadanayaan ama saddex saddex bilood ha u kala qaateen oo marmar mid ha dheeraatay oo hala yihahdo diraac baa nugu dheeraatay ama waxbaa nugu dheeraaday laakiin saddex saddex bilood oo kale qiyaas waaye waaye ayb marka xilligii sayfku waktu sayfka waktigii ahaa kaana wuxuu ahaa xilligaa nebigu leeyahy halkaasaan aadaynaa qad dakhala mid soo galay kow walxara wa ana alxara kulaylkuna qad ishtadda mid darnaaday buu ahaa labo laa sayfka waa xilli kulaylaha waa diraace wathimaara wa ana thimaara miruhuna qad aynacat miday bislaatay bay ahayd beeraha midhaha ka baxa wadilaala wa ana dilaala hoosaskuna qad daabat way wanaagsanaatay markii beertu lacdo oo geedaha saas kugu baxdo oo qurux iyo hoos iyo miro ay ka sinaato wanufuusa wa ana nufuusa nafafyaalkuna qad rakanad waxay u iilatay ila taraakhi dibdhac qof doonaya maanta inuu waxaan ka tago barwaaqadan iskugu yaa daaban ama iskugu daabulan nafafyaalkii inay joogaan bay rabeen iyo watakaasuli wahsi cala raqmi iyadoo ay jidho min daalika kullihi arrimahaasoo dhan faqad labbaa way ajiibeen almuslimuuna dacwata nabiyihim nebigooda dacwadiis calayhim calayhi asalaatu wassalaam nebigu dagaalka soo aaduu yidhi halkaas la aadaya waa la yeelay waa la ajiibay waa laga jawaabay waaqaduu muslimiintu waxay kada galeen yatajahazuuna inay diyaargaroobayaano wayastaciduuna ay darbanayaan waka waa dagaalkii dee wacala alaaati aladiina khullifuu waaye hayra ana daa'ifatan koox oo min almunaafiqiina munaafiqiin ah kuwa balaayada gaalnimo caloolaadka qaba oo qalbiga ka jiran dharka islaamkana qaba waa kuwa basaasiinta oo kale hadda balada ummadda khariba waaye iyo jaajuusiinta iyo waxaa weeye kuwan munaafiqiina ilaa munaafiqiintu waaga hore kuma koobnayn waagaa hore munaafiqiin baa dhihi jiray dee waa la caddayn jiray ya hadda laakiin magacyo kaley la baxeen oo ama loo yaqaani sanaadiqo iyo balaayooyin kale hadda weeye iyo magacyadan kaleo hadda loo baxshay kuwaas kooxdaay akhaduu waxay guda galeen yuhabiduuna inay wahsi gelinayaan ay macnaha ay wahsi gelinayaan alcazaaima go-aanyada cazaaima go-aanada bay sameeyeen go-aankii la qaatay inay dadka wahsi ku ridaan maadaa bixi kara maadaa aadi kara yaa beertaan iyo waxaan uga tegaysaa iyo wixii la mid a wayuuhinuuna waxay daciifinayaan alhimama himooyinka himada haddii qofka laga daciifina waxba ma qaban karo wayuhiiruuna shukuuka shakiyaal ayay kicinayeen afuufayeen wayakmizuuna arasuula salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh nebigana way dhaleecaynayeen dhaleecayn way dhaleecaynayeen way ceebeynayeen wayudliquuna waxay ya waxay wayudliquuna waxay idlaaqayeen sii daynayeen ku dhawaaqayeen fii majaalisi majaalisooda alkhaasati iyaga gaarka u ah min alkelimaati kelimaadka xaggeeda maabay ku dhawaaqayeen maagaasoo yadmaquhum ku calaamadinaya iyaga bilkufri gaalnimo damqan calaamadin ya waxa weeyaan yadmaquhum ku maskaxaynaya shay ku calaamadaynaya gaalnimo inay ku sugan yihiin erayo gaalnimo keni macnaha ku dhawaaqayeen wey markay meel gaar iyagu u leeyihiin ay tagaan waay bal naqdifu bilxaqi cala albaadili fayadmaguhu soo ma hayn waka wa fii yowmin maalin oo min hadi layaami ka mid a allatii maalmahaatoo maalmahaasoo sabaqad ka horreysay raxiilaljeyshi ciidanka socodkiisa caadal ghulaama wiilkii baa soo booqday imtixaankii la marin lahaa weli waa loo soo gogoldhiganayay wiilkii cumayr binu sacadaha ilaa beyti gurigiisii bacda adaa'i salaati salaadda intuu kusoo tukaday fi lmasjid walxaal qad imtala'at nafsu naftiisu ka buuxsantay bidaa'ifatin qayb oo mushriqatin ifaysa oo min suwari badli lmuslimiina muslimiinta dhiibidooda yaa muslimiinta dhiibidooda suurooyinkeeda ah iyo wa tadxiyatihim nafuridooda taasoo ra'ahaa uu ku soo arkay bicaynayhi labadiisa indhood wa samicahaa uu ku soo maqlay biudunayhi labadiisa dhegood waxaa weeye masaajidka nebigu ku yimid oo kusoo tukaday muslimiintii wuxuu ku soo arkay masaajidka ku tukaday wuxuu indhihiisana ku arkay dhegihiisana ku maqlay oo la yaab leh oo ah say diyaar u yihiin inay jihaadka aadaan oo nafta u hurayaan oo xoolaha u bixinayaan maxaa yeelay faqad ra'aa wuxuu arkay cumayr nisaa almuhaajiriina muhaajiriinta xa- dumarkoodii iyo walansaari ansaar dumarkoodii yuqbilna iyagoo soo qaabilaya calaa rasuulilaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wayanzacna iyagoo siibaya xuliyahunna xullidoodii ayay siibayeen waxaa jinjimihii iyo xullidii dhagaha wixii ku jira iyo wa yulqiinahu waxay ku tuurayeen beyna yadayhi nebiga hortiisa liyujahiza si uu nebigu ugu diyaargareeyo bihamanihi xullidan lacagteeda aljeysha ciidanka alqaasiya duulaya fii sabiilihi ku duulaya waxaana dumar hadday soo baxaan oo mid kasta dahabka iyo xullida iyo waxa u xiran keento dee ku- wa- maxaa laga bixinayaa intaasoo adduuna oo lacagay ku fadhiyaan waxaani markaasaa nebiguna lacagtaasaa ciidanka la rabaa in lagu saad iyo sahay looga dhigo wakaas ayib marka waa jeysh lcusra waa ciidankii dee xilliga xilliga adag baxayay weeyaan qur-aanka haddee ka sheekeeyey ayib waxaa dhacday marka raggii wuxuu arkay iyo dumarkii oo horta dumarkii waa kuwaas kow wa absara bicaynay ra'sihi madaxiisa labadiisa indhoodna wuxuu ku soo arkay cuhmaan binu cafaan ya'tii isagoo la imaanaya bijiraabin oli oo fiihi dhexdiisa alfu diinaarin kun diinaar ay ku jidho dahaban ah kun diinaar maanta qof bixin karaa halka diinaar inta u dhigmo mataqaana maanta lacag ahaan markii la qiimeeyo garaamkan yar halka garaam baaba lacag badana halka diinaarna waa dhowr garaam kun diinaar buu keenay lacagta dahabka ee adaga wa yuqadimuhu linabiy nebiguna uu soo hormarinay calayhi salatu slam nebiga anna waa iga kan ilaahay nina xoolo u dhiibay waa cuhmaan bin cafaan weel dhan qufad dhan bahal yaroo hol soo hordhig nebiga calayhi salaatu wasalaam bal iskaba dhaafe inahu cumayr ra'aa rajulan nin kaloo soo arkay masaajidka ku soo arkay yah washahida cabdiraxmaan binu cawf washahida wuxuu xaadiray cumayr faacilka uga dhig cabdiraxmaan binu cawf saxaabigii taajirka ahaa saxaabada dhaqaalaha badan buu ahaa jannadan loogu bishaareeyey yaxmilu isagoo kusoo xambaaray calaa caatiqi halkaa luqunta ah degtiisa ah mi'atay uuqiyatin laba boqol oo wiqiyadood oo min adahab ah ma aha wixii fida iyo waxaas waa dahab wayulqiha isagoo saa ugu daadinaya beyna yadayi nabiyilkariimi nebiga wanaagsanaa hortiisa sal alla alay slam rag iyo dumar saas wuxuu la yaabay baa layihi marka hore hadalkii koobnaa nafhuridda wixii masaajidka maanta ka socday markuu ku tukaday wiilkan yaroo dhowr iyo tobanka sano jira wuxuu soo arkay wuxuu la yaabay siday dadku diyaar u yihiin naftana uhuray u hurayaan miaalo yaryaroo ka midana waa kuwan cabdiraxmaan bin cawf iyo cuhmaan binu cafaan iyo dumarkii waxay bixiyeen iyo koow nin kale ku dar bal iskaba dhaafi inahu cumayr ra'aa wuxuu arkay rajulan oo yacridu firaashahu gogashiisii usoo bandhigay oo ku seexan jiray lilbeyci beec waryaa iga gadanaya liyashtariya inuu ku gato bihamanihi lacagtiisa lacagta gogasha laga siiyey sayfan seef seefkaasoo yuqaatilu uu kula dagaalamo bihi seefka fii sabiililah ilahi waddiisa oo ku- jihaadka ku galo sida dadku diyaar u yihiin firaashyadii gogashi baa lasoo qaado markaasaa la gadayaa markaasaa lacagtaa seef lagala baxayaa seeftaasna waxaa la rabaa in cadowga iyo gaalada lagu xanuujiyo lagu laayo faakhada cumar wuxuu gudagalay yastaciidu inuu soo xusuusanayo haadihi suwara muuqaaladaas alfadata ee keliyowday alfadata fari ama alfadata fariidada ah iska dheh haadihi suwar alfadata fariid haa waayo sheekh bay halhays u ahayd fariid cashika u akhrinayo waayo haadihi suwar alfadata ee fariidada alraa'icata cajaa'ibka wayacjabu inuu la yaabayo gudagalay cumayr min tabaadu'i ljulaas ninkii adeerkii ahaayo hooyadii qabay julaas la dhihi jiray cagajiidkiisa can ilisticdaadi uu ka cagajiidayo diyaargarow liraxiili inuu rarto maca rasuuli nabiga maciise salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh iyo wata'ahuri gadaalmarid yaa canilbadli so uga dibdhacayo uga cagajeedayo waxbixin cala raqmi iyadoo lala qabo min qudrati julaas awooddiisa iyo wayasaarihi hodantinimadiisa wuxuu la yaabay ninkan gurigiisa uu joogo oo soo dhaqaaleeyey oo hooyadii qaba siduusan u diyaargaroobayn siduusan waxba u bixin isagoo isagu u sahlan tahay iska daa nin gool gash gadaya inuu noqdee wuxuu dhaqaala hayso wuxuu doono bixin karo waaye buu la yaabo gurigiibuu yimisa ninka guriga joogo adeerkiia hawshaanba uma taal iyo wixii masaajidka uu kusoo arkay waa wax kala fog waku- wakaanamaa waaba iyadoo araada cumayr uu doonay an yastafiira inuu kiciyo himat aljulaasi julaas himadiisa ila dadka himada waa la soofeeya waa la kiciya inuu himadiisa kiciyo doon wiilkan yari adeer himadiisa wayabcaa inuu saaro alxamiyata xamiya waa maxay waxa weeyaan kululaansho iyo eh, geesinimo iyo muro inuu ku kiciyo fii nafsi naftiisa inuu hididilo geliyo faakhada wuxuu gudagalay cumayr yaqusu inuu uga qisoonayo calayhi julaas dushiisa akhbaara maa samica wuxuu maanta maqlay wararkeeda iyo wa ra'aa akhbaara maa ra'aa wuxuu arkay wa khaasatan gaar ahaan wuxuu u sheegay khabara ulaa'ika nafari kooxda iyagaa warkooda oo min almu'miniina ah aladiina kuwaasoo qadimuu calaa rasuulilah nebi maxamed u soo galay sal alla alay slam wasa'aluuhu weydiistay nebiga fii lowcatin si tiiraanya leh bay nebiga waxay ka codsadeen an yadumahum inuu nebigu ku daro ilaljeyshi ciidanka alqaazii duulaya fii sabiilillahi wuxuu u sheegay nebiga waxaa u yimid maanta rag waxay dhaheen nebi allow ciidanka dagaalamaya oo jihaadka galaya nagu dar faradahum nebi nebiguna waa diiday waa radiyey muxuu u radiyey liannahu nebi maxamed wuxuu yidhi lam yajid ma helin cindahu agtiisa min arakaa'ibi gaadiidka maa yaxmiluhum calayhi wuxuu raggaa ku xambaaro ku qaado nebigi rag baa u yimid nebiguna wax gaadiida maanta waa waayo oo raggaas jihaadka geli lahaa meeshaa fog oo tabuuka la yidhaahdo reer ruum lagula dagaalamayo gaadiid la-aan lama aadi kare ah wuxuu nebigu saaroo waayey ninkaanu kicinaya himadiisa maanta saasaa dhacday fatawallow waa jeensadeen raggii nebiga u yimid markuu yidhi nebigu iman raaci ka dhaanoo gaadiid ma hayo walxal acyunuhum indhahoodu tafiidu ay burqamayso min addamci illin xasanan tiiraanya darteed allaa yejidu ay ka tiiraanyaysan yihiin inaysan helin ma yuballiquhum wax gaarsiiya umniyatum hididiilahooda filjihaadi jihaadka dhexdiisa uu hididiila ah raggaasay naftooda diyaar u leeyihiin iyo sida loo reebay maadaama aan lahayn agabkii ay ku gaari lahaayeen baa loo sheegay maa yubaliquhum oo wayuxaqiqu lahum u xaqiijiya ashwaaqahum cishqiyadooda ay cishqi ugu jiraan naftu inay uga dhacdo ila listishhaadi shahiid noqosh say u jecel yihiin inay mar ilaahay darti u dhinta laakiin raggii maxaa ka hiiliyey waxaa la waayey wax la saaro raggaasna maanta waa nebiga u yimaadeen buu yidhi adeer julaasow laakin aljulaasa ninkii julaas ahaa maa kaada umaba dhowaan yasmacu inuu maqlo min cumayrin cumayr inuu ka dhegaysto maa samica wuxuu ka maqlay xataa indalaqat ilaa ay ka soo baxday ka soo booday ka soo fakatay min famihi afkii julaas julaas afkiisii kelimatun kelimad baa ka soo booday kelimadaasoo addaarad kicisay sawaabal fataa wiilkii dhallinyarada ahaa sawaabkiisii sawaabku waa maxay caqligiisii iyo sawaabkiisii wiilkii almumin almu'mini ee mu'minka aha iska badaa inuu ninkan himad iyo la yimaado wixii maantao dhan lagu akrinay inuu isbedelee kelimad baa ka soo fakatay kelimadaasoo wareerisay ninkii cumayr binu sacad ahaa kelimad madax xanuun ku riday wuu la yaabay ama la waalan gaaray war maxay tahy ide samica wuu maqlay cumayr hu julaas yaquulu isagoo leh hadalkan in kaana muxamedun muxamed hadduu yahay saadiqan mid ku run sheegaya fii maa yaddaciihi wuxuu sheeganayo min anubuwati nebinimo ah fa naxnu hanagaaba sharun ka shar badan min alxamiiri dameeraha ninkii uu ka filayey jihaad iyo xoolo bixin iyo dagaal raacin iyo kelimad baa ka soo duushay maxamed hadduu nebinimadu sheeganayo runtii ay tahay isagu waxaa in kaana wey mogta runba ma ahayn isagoo kale ugu jira meesha ya ha- hanagu damiiraha waa ka liidanaaba waxay ka dhigantaa waxaas hadday saa noqdaan ya waa haddaana saa ahayn oo kale ama hadday waxaa saa noqdaan ya anaaba saa iyo saasa bismi illaahi ninka hadalkaana ku dhawaaq laqad shudiha cumayrun waaye ninkii cumayr la dhihi jiray waa la wareeriyey waa la wareeriyey mimaa bi kii baa lala wareeriyey samica uu maqlay famaa kaana muusan ahayn yadunnu mid u malaynaya cumayrku ana rajula nin ninkaasoo lahu isaga u ahaaday caqlul julaasi julaas caqligiisaoo kale iyo wasinuhu da-diisoo kale taniddu inay ka soo bixi kadho min famihi afkiisa midlu haadihi lkelimati kelimadan oo kale allatii kelimadaasoo tukhriju saaxibahaa saaxiibkeeda kaba saaraysa min aliimaani iimaanka dafcatan waaxidatan hal mar albaabka ka tuuraysa darishada ka saaraysa islaamnimada kelimad noocaasoo kale in ninkaan ku hadli karo nin caqligaa leh uma malaynayn oo watudqiluhu gelinaysa fil kufri gaalnimadana ka gelinaysa min awsaci abwaabiha albaabada gaalnimada midda ugu ballaaran dalaq ka siinaysa gaalnimada dhexda u taagaysa wakamaa tan eriga u fiirso wakamaa sida tandaliqu laalaatu aalooyinka iyo qalabku u tagaan yaa u shaqeeyaan iska dheh wakamaa sida tandaliqu ay u shaqeeyaan alaalaatu aalooyinka alxaasibatu wax xisaabisa addaqiiqatu ee xeesha dheer qalabka maanta wax xisaabiyo xeesha dheer say uga shaqayso fii xisaabi maa shay xisaabti yulqaa ilayhaa lagu tuuray la dhexgeliyey oo min almasaa'il ah su-aalaha la weydiiyey qalabka maanta la isticmaalo su-aalaha la weydiiyey si uu deg deg uga jawaabo maxay kombyuutar halkaan keen colcoletor keen labtob keen qalab kale wax lagu xisaabiyo keen waxyaalaha la weydiiyo intaa intaa ku dhufo intaa intaa ku dar intaa intaa ku jar malaayiin xoolaa isku xisaabi soo deji kala jar isku dar siday hal mar uga shaqayso qalabka maanta daqiiqa ah oo wax xisaabiya waxa maa yulqaa ilayha min almasaa'ili waxa lagu tuuro oo la weydiiyey masaa-ishu waa maxay su-aalihii maaha waxa la waxbaa weydiisa markaa leedahay inta sideed sideed ku dhufo waa imisa markaa leedahay adaa su-aal weydiiya soo ma waxa la weydiiyey siday maanta yaa uga shaqayso qalabkaas ayaa indalaqa caqlulfataa wiilkii cumayr binu sacadaha caqligiisii waa tegey macnaha wuxuu ka shaqeeyey tegidda iska dhaqaaq maaha sidaasoo kaleo indalaqa uu shaqeeyey caqlulfataa cumayr binu sacad yufakiru inuu ka fakero fii maa shay yajibu calayhi ku waajiba an yasnacu inuu sameeyo ninkan kelimadaanu ku hadlo nebi maxamed buu u gafay maxay tahay maanta inaad kaga ereygaan maxaa ka samayn kadhaa sida kombyuutarku wuxuu xisaabiyaa maskaxdiisa u shaqaysa wey la waxaana la yaabanta qalaba dad baa mas- hindisay inay sameeyaan kombyuutaradan iyo qalabkan iyo waxaan lagu shaqaysanayo iyo birahan hadlaya iyo waxaan kaamara isku xiran iyo waxaan wax kala hagaya dad baa u fakeray binu aadamkaa kasii cajo badan waxaan waa sanco weeyaan wuxuu is yidhi ninkaa maxaa samaysaa laqad ra'aa wuxuu u arkay anna fii sukuuti aamus caniljulaas uu ka aamuso iyo watasaturi asturid calayhi julaas uu asturo khiyaanatan in khiyaana ay tahay lilaahi la khayaana iyo warasuulih haddaa shib dhahdo islahdo waa ninkii kusoo koriyey ilahay rasuulkiisaa khiyaanta kow wa idraaran dhibid inay tahay bilislaami la dhibay alladii islaamkaasoo yakiidu lahu ay u shirqoolayaan waayahay yakiidu lahu ay dimindaabiyeynayaan lahu islaamka almunaafiquuna munaafiqiintu oo waya'tamiruuna bihi ay shirqoolayaan haddaa waxaa ka aamuso islaamkiibaa la shirqoolayaa ilaahay rasuulkiisana waa khayaanta ko mid labaad wa anna fii idaacati maa samicahu wuxuu maqlay faafintiisana hadduu wuxuu maqlay faafiyo odaygii dacweeyana cuquuqan caaqnibaa ku sugan birajuli nin lagu caaq noqday alladii ninkaasoo yanzilu deganaa min nafsihi naftiisa mansilat alwaalida aabbihii wax dhalay booskiisa oo kale ninka u joogay wa mujaazaatan baa ku sugan haddii warkaa la faafiyo abaalgudid liixsaanihi ninkaa abaalkiisii ixsaankiisii ilayhi wiilkaan u ixsaan sameeyey loogu abaalguday bilisaa'ati xumayn marka waa laba kala daran tanna diintii baa meel kaga dhacaysa tanna ninkii intaa waxaa kuu soo sameeyey baa abaalkiisii ilaa haddaa faafisay ana fii idaaca idaaca idaacad maxaa loo baxshay waxbay intaa faafinaysaa markaasaa u fudhay waa iska hadlaysaa warbaa ka socda waaye fahuwa ninkan alladii waa ninkii julaasku alladii waa ninkii aawaahu wiilkan dumay min yutmin agoonnimo wa aqnaahu hodan ka yeelay min faqrin faqri xaggiisa wa cawadahu iyo uga ciwad noqday can faqdi abihi aabbihi waayidiis wa kaana cala alfataa wiilkii dushiisa waxaa ahday cumayr ahaa an yakhtaara inuu doorto bayna amrayni laba arrin inuu kala doorto labadaasoo axlaahumaa kooda macaanka badan murun kharaar miran yahay laba arrinoo kaa dooratay kharaar badan yahay kan kalena ka sixun yahay wey khasab bay ku noqotay labada arrimood inuu mid doorto deedna wasarcaana maa waxaa deg deg badnaa maa kii ikhtaara uu doortay wasarcaana makhtaar waxa isla markiiba degdegay wixii uu doortay oo ah faltafata ila ljulaas julaas buu fiirshay wiilku wa qaala wuxuu yidhi wallaahi yaa julaas maa kaana ma aha calaa dahrilardi dhulka dushiisa axadun axad bacda muxamedin nebi maxamed bin cabdilaahi gadaashiis axabba ilaya laga kalgacal badan yahay minka adiga ninaan kaa jeclahay nebi maxamed horta ka reeb isaga cidna kama jecli isagaan ugu jecla nebi maxamed dabadeed dadka adaan kugu jecla oo kow fa anta adigu aafarunnaasi baa tahay dadka kan loogu kalgacal badan yahay cindii agtayda wa ajaluhum kan ugu weynan badan yaddan gacanta iyo abaalka calaya dusheeda walaqad qulta waxaadna hadda ku hadashay maqaalatan oraah in dakartuhaa haddaan sheego fadaxtuka aan ku fadeexadaynayo haddaan faafiyo wain akhfaytuha haddaan qariyana kuntu waxaan ahaanayaa khuntu waxaan khayaanay ammaanati ammaanadeydii wa ahlagtu nafsii naftaydiina waa halaagay iyo wadiinii diintaydii waqad casamtu waxaan go-aansaday calaa an amdiya inaan aado kaa qarin mayo waxaan go-aansaday inaan aado ilaa rasuulilahi nebi maxamed sal l slm wa ukhbirahu uu warramo bimaa qulta waxa aad ku hadashay fakun haddaba ahow calaa bayinatin bayino iyo caddaan min amrika amarkaada waxaad samayn lahayd aday kuu taal talada ka fara buuxso talayaysan ku dhaafin waxaa tiri nebi maxamed baan u sheegaya anugu adoo abaalkaa igu leh kaana qarin mayo oo sir ugu sheegi maayo waxaa tiri nebi maxamed baan u sheegaya calayhi salaatu wasalaam hadhow hadhihin waxa weeyaan baa ii sheegtay nin kuu digay kuma dilin waa kuu sheegay ogow madaa waa tegay alfataa wiilkii cumayr binu sacad ila lmasjidi buu tegay wa akhbara nabiya nebi maxamed buu u sheegay calayhi salaatu wasalaam bimaa samica wuxuu ka maqlay min aljulaas binu suweyd fastabqaahu rasuulu nebigii waa baaqi yeelay waa celiyey salawaatullahi caleyh cindoo agtiisa waryaa cumayr adigu joog ha tegin dadka kaleo dhan hadday tagaan horta isug wa arsala axadda asxaabihi nebiga asxaabtii nin ka miduu dira liyadcuwa lahu inuu ugu yeero lahu nebiga aljulaas orod ninka uu sheegayo julaasa igaga yeer gurigiisa hantiilaha ah wamaa huwa maahan waqtigu ilaa qaliilun wax yar xataa jaaa aljulaas julaas ilaa ka yimid faxayaa rasuula allaahi nebi maxamed baba salaama waa ninkii hadeer warka laga keenay oo hadalkiina yidhi wa jalasa bayna yadayhi caadi si wanaagsan nebigu soo hor fariis faqaala lahu nebiyu nebigu wuxuu yidhi alay slat slaam maa maqaalatun weer maxay tahay erey samicahaa minka uu kaa soo maqlay cumayr binu sacadka ag fadhiya ninba gaar looma warayse ninkan warow kaa soo sheegay muxuu yahay wadakara lahu wuxuu u sheegay maa qaala wuxuu yidhi hadalkaa ma tiri faqaala aljulaas wuxuu yidhi kadaba calaya waa igu been sheegay yaa rasuula allaahi waftara waana igu iftirooday famaa tafawahtu kuma kalaamin kuma hadlin bishayin waxba oo min haadaa warka uu sheegay ah min daalika ka mid ah ma jidho bay wa akhada saxaabatu saxaabadii masaajidka joogay waxay guda galeen yunaqiluuna absaarahum indhahooda inay gedgedinayaan bayna aljulaas ninka julaas ah iyo wafataahu wiilkiisa uu soo koriyey cumayr binu sacad aha kaannahum waaba iyagoo yuriiduuna doonaya an yaqra'uu inay akhriyaan calaa safxatay wajhayhimaa labadooda weji dhammannadooda saxaabadu waxay rabaan inay ka akhrisaan maa yukinuhu maa shayga yukinuhu uu qarinayo humaagaba sadraahumaa laababahooda dee ninkan wixii warbuu keenay ninkaana waa diiday markuu yimid ma jidhow yidhi soo ma saxaabadu marna ninkaana si fiirshaan julaas marna cumayr waxaan leeyahay cumayr binu sacad maxay doonayaan wax laabahooda ay ku qarinayaan inay wejigooda ka akhristaan saxaabada ilaahay baa waxu furay rag tajribo iyo waayo aragnimo lena weeye waxay rabaan waa yidhi iyo ma dhihin midunbaa jidha soo maaha midna ma jidho waxa laabaha lagu qarinaya inay halka ka ogaadaan bay rabaan labadaa nin iisheeg iyo ma rabaan inay dhahaan dad waxaa jiray waayaha dowladaha waa isticmaalaan haddii meel inta wax ka dhacaan qof la qabto dad la qabto waxa weeyaan dadkiina isku dhex jiraan la kala garan karin in booliska ama dadka khubarada ay qofka dembiilaha ka soo dhex saaraan isagoo aan qiran xataa qofka wadnihiisay taabanayaan laaftiisay taabanayaan tensionkiisay fiirinayaan indhihiisay fiirinayaan nidaamkiisa oo dhan adiga xagga tag baa la leeyahay hal soo qabanaya marka waxay rabaan wejiyadooda waxa laabaha ku jira inay kala helaan wejiga wejigaadaan ka akhrisay ma maqasha ma wejigaadaan ka fahmi ha deedna maxaa dhacay wajacaluu waxay gudagaleen yatahaamasuuna inay hoos iskula hadlayaan nuxnux hoose saxaabadu faqaala waaxidu mid baa wuxuu yidhi oo min aladiina ka mida kuwii fii quluubihim maradu qalbigooda jiradu ay ku jidhay ee munaafiqnimadu iyo shubhadu fatan haadaa fatan kani waa wiil caaqun caaq ah abaa waa diiday ilaa an yusiica inuu u xumaan sameeyo mooyaane liman axsana ilayhi ninkii soo ixsaan sameeyey hoos baa loo wada hadlayaa war waa doqon caaq ah ninkii intaa u soo galay oo maanta waxa weeye xumaan ugu bedelay nin baa dhahay wa qaala aakhara ninka ilahay bal iskaba dhaafe ka joog warkaasi innahu ghulaamu waa wiil nasha'a ku barbaaray fii daacati illaahi ilaahay cibaadadiisa wa ina qasamaati wejhi wejigiisa calaamadaha ka muuqdana la tandiqu waxay sheegaysaa ku hadlaysaa bisidqihi runtiisa walla wejigiisaan ka akhrisay run buu sheegayaa ninna saasuu yidhi dadkii waaba kala ra'y ninna wuxuu leeyahay ninkaan caadi maaha aabihii oo kale oo caaq ku noqday nina wuxuu leeyahay wejigiisa waxaan ka akhrisay run inuu sheegay waana nin shaabun nasha'a fii cibaadati illahi wa daacati waltafata arasuulu salawaat ullahi alay nebigu wuxuu milicsaday ilaa cumayr fa ra'aa wuxuu arkay wejhu cumayr wejigiisiio qadixtaqana buuxsamay dhiiggii baa wejiga kusoo ururay ninkan cumayr ah waa koow bidami dhiig dhiig da-ya maaha maqaarka hoostiisa dhiig baa soo gelaya qofku marka isbedelo hadduu naxo iyo hadduu farxo iyo hadduu maaragtay caroodo iyo isbedel baa ku arka walxaal addumuucu illintu yaa tataxadaru ay wilaanwilanayso midraaran si isdaba jooga min caynihi labadiisa indhood oohinaa ka qubanaysa fatatasaaqadu oohintu waxay ku duldaadanaysaa calaa qadayhi labada dhaban iyo wasadrihi laabtiisa walxaal huwa yaquulu wiilkan yar ee uu leeyahay allaahuma anzil ilaahu kusoo deji calaa nebiyika nebigaada bayaana maa shay caddayntii takalamtu bihi aan ku hadlay ilaahu warkaan sheegay caddayntiisii nebigaada adiga kusoo deji ilaa nebigaa xaqa lagu soo dejiya allaahuma anzil calaa nabiyika bayaana maa takalamtu bihi waaba ku wardinayaa allaahuma anzil calay allaahuma anzil calaa nabiyika bayaana maa takalamtu bihi fambaral julaas julaas waa soo baxay waa soo istaagay wa qaala wuxuu yidhi inamaa kii dakartuu laka aan kuu sheegay laka adiga yaa rasuul allaahi huwa alxaq nin weynaan ahay buu yidhi nabi alla anigu waa kula hadlay runaan kuu sheegay wain shi'ta haddaad doontidna taxaalafnaa waa isla laba dhaaranaynaa beenaydeyka hortaada anna i dhaare isna dhaare maxaa kaloo yaal meesha markhaanti kale miyaa jira ilaahay keliyaa na ogaaya warkuna waa kaan kuu sheegay wainii anigu axlifu billaahi ilaahay waxaan ugu dhaaranayaa anigu waaba bilaabayaa dhaartee ani anigu maa qultu shay-an waxba inaanan dhihin oo mimaa kii ah naqalahu laka uu kuu soo raray cumayr warkuu kuu keenay diraandiryada ah ben weeye waan kuu dhaartay ilah baan kuugu dhaartay maxaa kaloo igu dhiman famaa in intahaa min xalifi dhaartiisii maba dhammaynba wa akhadat cuyuununnaasi dadka indhahooduna ma gudagelin tantaqilu inay ka gadoontay canhu julaas ilaa cumayr binu sacadna u gadoontay ilaa ninkaan markuu dhaartay dadku xaggaa la wada fiirinaya ninkaan waa isberi yeela saasoo dhaarti u dhameeyey indhihii isaga ka gadoomeenoo cumayr la fiirshay waktigu wa isla markiiba xataa kashiyada ilaa ay ka dabooshay rasuulallaahi nebi maxamed salawaat ullaahi calayh asakiinatu xasilooni nebigii xasilooni baa kusoo degtay koow facarafa saxaabatu waxay garteen annahu kaas yimid alwaxyu inuu yahay casharkii baa nebiga ku socda waxyii baa socda falazimuu waxay saxaabadu laazimeen amaakinahum nin kasta bartiisibuu isku xajiyey casharki baa nebiga ku socda ilaa u dhammaanayo waxyigu nebigu ku dhammaanayo nin kasta war baa soo dhowaaliyay wasakanad waxaa xasishay jawaarixuhum xubnahoodii walaaduu waxay magangaleen bisamti aamshib watacallaqad absaaruhum indhahooduna waxay ku callaqantay binebiy nebigii waxyu ku socdo iyagoo haddee jibriil ma jeedaan saasaa nebiga loo fiirinaya calayhi salatu wasalaam wa hunaa halkaas kuwaani saa yihiin saxaabadu dahara alkhawfu cabsi baa ka muuqatay iyo walwajalu argagax iyo liiqliiqa cala aljulaas ilaa isaguna weligii meesha joogi jirado amaa fadeexadaadu soo degtaa buu is leeyahay waana isogyahay waxaa dhacday ninkaan isagoo cabsi baa gashay wabadaa waxaa muuqday atalahufu ya sugud waayid sugud la-aan iyo watashawuqu cishqi calaa cumayr cumayr cumayrna waxaa ka muuqata wiilkii ducaysanaya ilaahu soo deji lahaa wax arrinta caddeeya waaba sugi laayahay ilaahu ma hal mar nebigu waxyiga haddiiba lagu dhammeeyo sheego warka kusoo degay kana waa sugi laayahay kana waa cabsanayaan saxaabaduna waa wada shib deed maxaa dhacay wadanal jamiicu dadkii oo dhan waxay ahaadeen kadaalika sidaas xataa suriya ilaa laga feeday can rasuulilah nebi maxamed sal ly slam fatalaa nebigu wuxuu akhriyay qowlahu jalla wacaza aayaddaana soo degtay yaxlifuuna billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan maa qaaluu warkaas inaysan dhihinin walaqad xaqiiqee dhaartu wallaahi laqad qaaluu waxay ku hadleen kelimatlkufri gaalnimo hadalkeed bay ku hadleen wa kafaruu waana gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimadoodii ka bacdi bay gaaloobeen wahamuu waxayna damceen bimaa shay lam yanaaluu wamaa naqamuu mana ay dagaalin wax kale ma ay ka cabanayaan wax kale ma jiraan ilaa an aqnaahum ullah ilahay inuu qani ka dhigay iyo warasuuluhu min fadlihi ilaahay inuu fadligiisa ka hodan yeelay bay la kibreen fain yatuubuu hadday toobad keenaan tanaa u darane iyo ku toobadkeenkaas wuxuu ahaanayaa khayran lahu mid u khayr ah ayuu noqonayaa wain yatawallow hadday jeensadaan yucadibhum allahu ilaahay baa cadaabaya cadaaban aliiman fi dunyaa iyo walaakhirati ba ilahay waa cadaabayaa wamaa lahu maana ahaanin fil ardi ardada dhexdeeda min weliyin iyo walaa nasiirin aayad waa cadaysa warku waa cadaad ninku inuu been sheegaya waa cadaad fartacadda fartacadda waxaa dubaaxiyey aljulaas julaas min hawli ma samica wuxuu maqlay waa lo rag carbeed laga garanaya qur-aanka fahmaya haba loo fasiri maye waa lagu dul akrinayaa saasou qofka jag jag jag jag jag leh waa jagjag yiri saasou u qarqara wakaada wuxuu ku ku dhowaaday yancaqidu lisaano carabkiisiba inuu xirmo min aljazaci argagax butulli inuu kasoo bixi waayo buu u dhowaaday carabkiibaaba qofka hadduu hadli waayo mar wax ka bataan hadalkaba kari waayo uma اltafata ilىa rasuulilahi nebi maxamedu saa u fiiriyey sala اllahu alay waslm wa qaala wuxuu yidhi bal atuubu waan toobad keenayaa yaa rasuul allah bal iskaba dhaafe atuubu waan toobad keenaya ilaa fain yatuubu baa meesha ku jidhay mogta alla nebiyo alla nebiyo waa toobad keenaya yaa rasuul allah wuxuu ku daray sadaqa cumayro ninka cumayr ahaana runtii bay ahayd warkuu iga soo sheegay yaa rasuul allah wa kuntu anaa ahaa min alkaadimiina beena beenlow beenaalayaasha ku jira aniga baa ahaabiy is'al illaah ilaahay ii weydii an yaqbala toobatii toobadayda inuu aqbalo juciltu idam alla ha lagaa dhigo fidaaka fura yaa juciltu idam alla ha layga yeelo aniga fidaaka furashadaada yaa rasuul allah oo ninkii hal mar buu isbedelay qofkii ilaahay khayr la maago wuxuu isbedelaya wahunaa halkaas baa tawajaha rasuul nebigu ujahayst fiiriye salawaatullaahi calayh ila lfataa wiilka cumayr binu sacadaha faidaa dumuuculfaraxi marakana farax ilintii iyo ohintii baa tuballilu qoynaysa wejahu wejigiisa almushriqa ifeeyey binuuriliimaani iimaanka nuurkiisa la ifeeyey markii horena naxdin buu la ooyey markaanna faraxii baa ka batay qur-aan baaba soo degay dheg hawshiisa waa la beryaal ilaa nin la yihi ben baa sheegtay ummadda iyo nebiga hortiisa waa ben ba uga sheeg oo ninkii soo koriyey weliba ku leeyahay waa u qaadan waay wuu naxa ilaahay furo buu ilaahu furo waa la furta famadda rasuulu nabigaa soo tagay yadahu shariifata gacantiisii fiicnayd ilaa udunihi wiilka cumayrah dhegtiisa wa amsakahaa waa qabtay birifqin tartiib dadkan iska naxariista badan ilmaha yar dhegta inta saa u qabtaan xoogaa saas iska dhahaan oo iskaga maaragtay salaaxaan oo iskaga gacanta u marmarsaan saas uu xoogaa u burburiyaan aayar tartiiba markaasaa nabigu saa u qabtay wa qaala wuxuu yidhi waffat way oofisay udunuka dhegtaadu yaa qulaamu wiilow maa samicad waxay maqashay siday ahayd bay dhagahaadu u keeneen wax kumaadan darin been maadan maqal wasadaqaka rabbuka rabbigaabaana kuu rumeeyey warkii aa sheegtay caadal julaas julaas wuxuu u soo noqday ilaa xadiirati lislaami islaamnimada daydkiisa xadiira ya fakaanu ka hashiimil muxtadiri soomahay xadiirat lislaam waxasuna islaamhu ninkaas islaamnimadiisa waa fiicnaatay si kale hamooda sheekadii hore dhan ka baxa hadda ka qabso waa fiicnaada waqad carafa saxaabatu saxaabadiina waxay aqoonsadeen salaaxa xaalihi xaalkiisa wanaaggiisa waxay ku aqoonsadeen mimaa kii kaana u ahaa yuudiquhu mid siiya calaa cumayr oo min birin wanaaga waqad kaana wuxuu ahaa yaquulu kii dhahaa julaas kulamaa dukira cumayr markastoo hadhow cumayr lasoo hadal qaado wuxuu dhihi jiray jazaahu llahu ilaahay ha ku abaalmariyo canii aniga xaggayga khayran khayr ilaahay ha ku abaalmariyo ninka cumayr la yihahdo faqad anqadanii wuxuu iga badbaadiyey min alkufri gaalnimo wa actaqa raqabatii qoortayda wuxuu ka xoreeyey min annaari naar hadduu iska aamusi lahaa nebigoosan ii sheegano hawsha daaha ka qaadeen waxaasaa anagi ku jiri lahaa toobadkeen ma lahaadeen gaalnimada iyo balaayaan a ku tegi lahaa ilaahay baa igu badbaashay hadduu soo barbaariyey isagana tanaa ilaahay abaalgud ilaahay baa ku furtay wa bacdu intaa dabadeed falaysad haadihi midaan ma aha awdaca suuratin muuqaalkan ugu iftiin badan ama ugu weyn xagga iftiinka oo fii xayaati lqulaami wiilka noloshiisii asaxaabiyi saxaabiga cumar binu sacad ahaa walaa ashaddaha maaha midda ugu darnaanta badan ta'alluqan ifitaanka ta'alluqan iftiimidda wainamaa fii xayaatihi cumayr noloshiisii waxaa ahaaday min asuwari muuqaalada maashay huwa isaguba ashaa ka bilic badan waa ajmalo ka qurux badan midaan hadda hala yaabay mid ka daran baa soo socota tii u darnayd tani ma aha tani waa fii siqarihi fa ilaa liqaa'in aakhara ilaa kulan dambe maca cumayr bni sacad aan kulmi doonno fii kibarihi weynankiisii yaa baa inoo ballana waxay ka dhigan tahay fa ilaa liqaa'in aakhara aan ka gaarayno kulan dambe oo cumayr binu sacad iyo weynankiisi ah wataa tarjamada dambeo cumayr binu sacd fii kibarihi wax weyn baa soo socda ku leeyahy wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab